bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhugunsadayaal hamiin fayla ha ka dhowaada qodobada warkeen hamiinimo ee idaacadda warsangaasheenka doorkaroon hamiinimadan howlgallo ku dhan al-shabaab oo ku dareeran deegaanka goobgaduud shabeelow ee gobolka baaya banaanbax laga taayaraay dowladda turkiga oo geeka muqdisho ku dhee maamulka shabeellada dhexe oo beeninti dagaal beeleedyaha ku isboonaaday milasa akhbaaraadka bannaanka dhugunsadayaal amiinamadan idaacadda warsan singhaytayba ku mid ahaa ciidamadii ka lug lahaaya gembigii ee hiri buundada istaanbuul oo isdhiibe iyo weliba ganacsadaka aanba hindiusa galada shaati dahabe oo laka dilay dalka hindiga
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buux warsan media network
mar kale dhugunsadayaal hamiin fayla hamiinamo sabte u taaragdanaya ka eedanta tum ilita bilo todobaad sanadka lamada kun tum ilita ka dhawaada warkiiyo fisanga howlgallo ku dhanka al-shabaab iyo weybaa ku dareeray deegaana deegaanka goobgaduud shabeelow iyo tuulooyinka hoos kooyanga siid cali muuse maxamed ateer ayaa ninghay faahfaahintaga ciidamada dowladda soomaaliya ciidamada booliska gaarka ee koonfur galbeed iyo weliba iyo howlgallo iidan ulus iyo kuwadaana deegaanka goobgaduud shabeelow oo ku tirsan gobolka baaya deegaanka goobguduud iyo weliba saddeedii maalmood laha dhaafi iyo ka dagaalameen ciidamo ku tirsan dowladda soomaaliya iyo han koonfur galbeed oo isku meel iyin iyo weliba ururka al-shabaab saraakiil ciidamada dowladda soomaaliya guulo ku sheegadeen dagaalkaas waliniyo sheegana intii tumishan askari oo ku tirsan dagaalyahanada al-shabaab iyo ka dileen dagaalkaasi iskoorkooyanga maamulka deegaanka goobguduud oo la hadlayay idaacadda warsan ee magaalada baydhabo iyo weliba iyo sheegay intii howlgaladan lamadii maalmood ee lahadhaafiyo ku dareeran deegaanka goobguduud shabeelle oo ku tirsan gobolka baaya intii hayeen howlgallo markaas laga xaqiijiyay ammaanka guud ee deegaankaasi weliba tuulooyin kale hoos kooyan maamulka deegaanka ayaa sidoo kale weliba ay sheegeen intii howlgalladan bileeran laka xaqiijiyay ammaanka islamarkaasina lankoorseeday falalka ammaan darada eh ay markaasi ku dhiceen deegaanka goobguduud shabeelle oo ku tirsan gobolka baaya muddooyinkan ka dambeeyay weliba markaasi iyo dagaalahan iskala nagadaayeen ciidamo ku tirsan dowladda soomaaliya iyo weliba koonfur galbeed ayoo ka horjeysiin ururka al-shabaab oo deegaankaasiya lama mar markaasi weerar culus iyo ka qaadeen ururka al-shabaab deegaanka goobguduud shabeelle oo ku tirsan gobolka baaya iyo weliba markaasiya dhibaato adanka qabe shacabka ku nool deegaankaasi maadaama ayoon ogayna ciddii oo la shaqeeyeen ka dambeyntii maamulka deegaanka goobguduud shabeelle iyo shacabka weliba iyo ku codsadeena intii oo la shaqeeyeen ciidamada ammaanka si lanku horseeda dhibaatooyinka ka nagado deegaankaasi goobguduud shabeelle ee gobolka baaya banaanbax laga taageeraayay dowladda turkiga iyo geeka ku dheeday magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya faahfaahinta warkan weyba muqdishoha ku daray cabdirasaaq aadan qoslaaya isu soo bax aada u ballaaran ayaa maanta waxa uu ka dhacay magaalada muqdisho waxaana isugu yimid dhammaanba ururada bulshada rayidka ee ku dhi waxaana admiirbaxa isoo qorqaabiyey maamulka gobolka banaadir banaanbaxyaasha ayaa gabagabadii isugu yimid ee daljir daljirka daxsan ayagoo ku dhawaaqayay erayo ay taageero u muujinayaan madaxweynaha dowladda turkiga rajab tayib ordogan banaanbaxyaasha ayaa si weyn usoo dhaweeyey guushii ciidamada dowladda turkiga ay ka gaareen afgambigii dhicisuubay ee xali sakdiga dhexe ka dhacay dalkaasi tarkiga guddoomiyaha gobolka banaadir yuusuf xuseen jimcaale oo isoobaxayaasha la hadlay ayaa waxa uu sheegay in dowladda federaalka soomaaliya ay si weyn usoo dhaweynayso tallaabada geesinimada leh ee uu qaaday madaxweyne rajab tayib ordogan wasiirka diinta iyo awqaafta ee xukuumadda federaalka soomaaliya oo isna madashaasi ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in ay xukuumaddu soo dhaweynayso tallaabadaasi looga soo tallaabadaasi looga hortagay isku daygii la doonayay in lagu afgambiyo madaxweynaha dowladda turkiga si kastaba ahaatee magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ayaa si weyn waxaa looga taageeraa dowladda turkiga waxaana xusid mudan in dowladda turkigu ay muqdisho ka hirgelisay dhowr mashaariic oo lagu horumarinayo shacabka ku nool magaalada muqdisho walow haddana dadka qaarkii ay si weyn uga soo horjeedaan siyaasadda dowladda federaalk soomaaliya ee ku wajahan in si weyn loo taageero afgambigaasi dhicisoobay maadaama wadamada islaamka aysan ka dhicin fallaadhixi ka dhacay maanta magaalada muqdisho siyaasiyiinta qaarkood ayaa qaba inay taas wiiqi karto siyaasadda ka dhexaysa dawladaha reer galbeedka iyo maraykanka iyo soomaaliya cabdisaan aadan qoslaaye radio warkan muqdisho maamulka shabeellada dhexe naweyba uusa beenaya intii dagaal beeleedyaha ku usboonaaday meelasa faahfaahinta warkan weyba jowhara ku daraya maxamed ibraahim jimcaale amoore degmada warsheekh oo ka mida deegaanada dhaca bariga gobolka shabeellaha dhexe islamarkaana ah degmooyinka ku yaala qaybta bari ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa wararka maalmahan warbaahintu ay ka qoreysay waxa ay tibaaxayeen in halkaasi dagaalo beeledyo ay ka dhacayeen laakiin xogeyaha degmada warsheekh ee gobolka shabeellaha dhexe maxamed xasan cali ayaa beeniyey in dagaal beeledyo halkaasi ay ka jireen waxa uu sheegay in dagaalku uu ahaa mid afku uun ay iska gaareen labada beel balse iminka ay xaliyeen khamiistii waxaana uu sheegay in shalay oo jimco ahayd ay kulan isugu yimaadeen labada beel ee dagaalka afka ah halkaasi uu ku dhex maray waa degmada warsheekh ee gobolka shabeellaha dhexe guddoomiyaha shabeellaha dhexe cali cabdullaahi xuseen guudlaawe iyo ku-xigeenadiisa ayaa maalmihii ugu dambeeyey waday dadaalo la doonayo in lagu hakiyo dagaal beeleedkaasi halkaasi ka qarxi lahaa maxamed xasan cali ayaa sheegay in khamiista soo socota dhammaan beelaha dega degmada warsheekh ee gobolka shabeellaha dhexe ay isugu imaan doonaan kulan dib lagu heshiisiinayo labada beel ee is afgaaray maa markii ugu horreysay dagaal beeleed laga soo sheego degmada warsheekh ee dhaca dhanka bari ee gobolka shabeellaha dhexe islamarkaana ah deegaanada xeebta ee shabeellaha dhexe dagaalada ayaa waxa ay yihiin kuwa deegaanada shabeellaha dhexe marba marka kadib kasoo isboonaanaya maxamed ibraahim jimcaale amoore warsan radio jowhar meelo warkaas ku dhugun sida ay tan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo aana kumid a ciidamadii ka lagu lahaayeen afgambigii da-soob ee turkiga ayee dageeda ku hor geeka e hanis dhiibeen weybana la hiray ilaa boqol iyo labaatan askari ciidamadan oo xalay hireen buundada istaanbul oo iska hiraasa aasiya yurub iyo markii iyo ka guul darayseen antioo iskadaysho afgambiyo hoos dhiibeen telefishinada caalamka iyo hatabiyahan ciidamadan oo wadeen taangiyo iyo ga-moosha koranteegan ooyo has dhiiban madaxweynaha turkiga rajab tayib erdogan oo ku muuqday uusoo ka hareereysanayay shacabshi iyo sheegay intii la nadiifin doona ciidamada qalabka wada uusoona anlajeeda askarta ka dhex jaran ee sameeyay kacdoonkan wayba muuqateen tiya sii dhecesooban iska daygan afgembi inkastoo weli xaalada iyo eta tuucaadinhayna kumanaan qof ee dadka reer turkiga iyo teegan jidadka ilaa lixdan qof iyo ka dhammatay iska deegan afgembi fashil miyaa xalay ku dhihi turkiga weybana tumii todoba ku mid ayo haayana askari askarta booliiska anka dambeyntiina dhugun sidii qof ganacsaday oon dhalay dalka hindi waana kacanba intii usa gadada shaato ku samaysan dahab iyo laka dilaysa oo goobro ku hay dalshay kuriusa dhaliya qofkan iyo hindho caalamka hajiidati kuriyeed markii usa gadaw shaata usa dhan ku samaysan dahab kaasoo culeysjay useeyay sadde kilomitir qiimasheyna lagadaw lambol konton kun afar qof iyo langhiri dilshaya booliiska iyo sheegan antida diirayeen tumiili tumi-ilama iyo weerareen qofkan oo afartii siye sano jar eh to ku mid ee kooxda ku dambeeytay dilkan iyo kamarti qaaday ganacsadan usii weliba unagshay oo labaatii lama sano jir eh anti oo ku qayb galan xaflad dhalasho meelweyn laka qobadi haabahaato ganacsadan iyo laka weerare shiidi io baro ku samaysan toora waana meelas laka dile haabahaato kooxda ku dambeeytay dilkan ganacsatada iyo walyeelo kala deerseen kuriishay kaasoo kaasoo daawada kaasoo fiiriyaay dilka awshay soona anhirinayt shaataga ku samaysan dahabka warkay isin kula dareertan dhugunsidayaal hamiinimaadan idaacadda warsan ee magaalada baydhaban taninkege nagaladanaanka warkan dhaaf uu soo maqalay qoraale way baryadan ku fiirsada koraana bog internetkuna kalena raadiyo warsan dot com iyo warbaahinta koonfur galbeed dhugunsadayaal isina ka mahadsantiin dhugunsadow ka warkan hameenama